bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kula wacan idilahaanba dadka qiimaha badan ee hawada nagala xiriiraya oo dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka waxbarashada
barnaamijkan toddobaadkiiba hal mar waxaad ka dhagaysataan jimca danayuus waxaananu ku falanqaynaa guud ahaanba waxbarashada somalilan iyo heerarkii kala dadwanaa ay soo martay annaga oo weliba waraysiyo kala duwan la yeelana aqoon-yahaniinta somalilan iyo maamulada jaamacadaha iyo weliba dugsiyada somalilan barnaamijkan waxbarashada toddobaadkan waxaa inoogu martiya maamulaha dugsiga sare ee timacadee maxamed maxamuud aws saleebaan oo ku magac dheer aws ugu horeyn maamule waxaad ku soo dhawaataa shabakada wararka ee timcada news asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maamule adiga oo soo koobaya ugu horeyn waxaad nooga warantaa intaynanu u gudagelin xaalada dugsiga sare ee timacade wakhtigii aad soo qaadatay waxbarashadaadii kala duduwaneyd iyo taariikhdii waxbarasho ee aad soo martay adiga oo soo koobaya wax nooga sheeg bismillahi raxmaan raxiim horta marka ugu horeeya waxaan u mahadnaqayaa timcada news iyo sida wax koolnimada ee had iyo goor ay u iftiimiso waxbarashada dalka waxaana weeyaan had iyo goor annagu waxbarasho ahaan waanu soo dhoweynaynaa cid kasta oo waxbarashada danaynaysa isla markaana dhiiri gelinaysa waxbarashadu in ay tayo yeelato kora u kacdo haddii aan taariikh nololeedkii waxbarasho ee anugu aan soo maray aan ka warramo anigoo magacayga sida ay nimcaba sheegtay waxaa la yidhaahdaa maxamed maxamuud aw saleebaan waraysti waxaa layga qoray dugsiga hoose magaalada allaybade ayaa layga qoray oo ka mida iminka gobolkan gebili isla markaana ka mid ahaan jirtay gobolkii waqooyi galbeed gaar ahaan degmada gebili ka mid ahaan jirtay kolkii aan ka baxay dugsigaasi hoose oo noqonaysa ilaa toddobaatankii waxaa lanoo bedelay oo waxa berigaa dhici jiray waxaa loo yaqaano general transfer waayo xilligaasi iskuulladu waxay lahaayeen dee intranis baa la geli jiray imtixaan weyn oo maanta sida kan jiisidoo kale ah ayay fasalada afraad geli jireen dabeedna markaa ardada soo baxda ayaa markaa iskuullada dhexe oo markaa dee aad iyo aad naadir u ahaa ayaa waxaa la gelin jiray markaa iskuulladii markaa jiray ee boardinga aniga anaga iyo markaa fasalkii aan ka tirsanaa iyo fasallo kale oo degmada kabili ka tirsanaaba waxaa lanoo gudbiyey dugsiga sheekh ee dhexe halka iminka jaamicadda veterinarigu ku taalo taa markii aanu ka baxnay haddana waxaa lanoo gudbiyey dugsiga saree sheekh waxaanu dabeedna gallay jaamicaddii lafoole halkaas ayaan ka soo baxay aan ka soo baxay dabeete waxaan ka mid noqday markaa macalimiintii dugsiyada sare ee xilligaasi anigoo ka soo shaqeeyey gobolada markaa mxuu ahaa mudug iyo togdheer iyo xamaroonyadana waxoogaa yar joogay anigoo markaa sanadkii kii jooga dugsiga sare ee sheekh bashiir ee ku yaala magaalada burco ayaa waxa weeyaan dagaalkii ahliga ahaa ee markaa dee wadanka dib loogu xoreynaya dhacay dabeete waxaan ka mid noqday markaa dadkii markaa magaalada ka qaxay sidaas ayaanan etoobiya ku galay uncr baan waxoogaa u shaqeeyey intii dambana waxa weeyaan dee dadkii qaxootiga ah ayaan ka mid ahaa waxaan ku soo noqday markaa wadanka markii dib loo xoreeyey aniga oo markaa ganacsiyo kale iyo hay-adiyo waxaa markaa u yara shaqeeyey aakhirkii aniga oo markaa macdaarya ku haysta magaalada gabiley ayay markaa qolo waalidiinihii markaa u yimaadeen taasi ayaa markaa dib laygu celiyey waxbarashadii anigoo markaa ka howlgalay dugsiga sare ee timcadde macalin markaa folintari ku shaqeeyana markaa noqday xilligaa waxaa agaasimo guud ka ahaa xuseen cilmi oo aanu markaa burco wada joogi jiro isla markaa dugsigii instituutka joogi jiray dabeete xuseen markii de uu maqlay imaatkayga halkan waxa weeyaan aad buu ugu farxay iskuulka oo markaa xilligaasi aan deganaansho badan lahayna waxaa qasab noqotay markaa in aniga la yidhaahdo waxa weeyaan iskuulkii kama noqonayo sida anba bermed ahan oo anba ha noqonin laakiin iskuulkii dib loogama noqonayo sidaas ayaan macalimiintii caadadiga ahayd ee dugsiga ka mid noqday kolkaan saddex bilood joogana waxaa laga magacaabay maamulihii dugsiga sareetimacadde oo ilaa haddaan ahay waa labiyo siddeetankii ilaa iyo maanta dugsiga oo markaa dee kolley la qaybsanayey dhibaatooyinkii waddanka taagnaa waxa weeyaan isaga laftiisu tadawur fara badan buu soo maray waxbarashadu berigaasi kolkaan dib ugu noqdo waxa weeyaan dee tayo fara badan bay lahayd inkastoo jaanisku uu yaraa dee qofku uu wax ku heli karaa xilligaasi hore dee iskuullada a iyo b iyo c baa loo qaybin jiray kolkaa ninka c iyo waxaa siihi markaa shaqo ma heli jirin iskuulla ma heli jirin waxaa laga yaabaa inanka eeda iyo biida ah oo wax yarihii inay shaqo helaan kolkaa kolka loo eega xilliyadii anagu aan baxnay iskuullada waxa weeyaan qolada waanu ka jaamis wanaagsanayno oo xilligii kacaankay noqoto waxay noqotay xilligu markaa inanku markuu meesha ka baxaba uu shaqo helo taasi ayaa keentay markaa inaanu anagu ka jaanis fiicnaano qolyihii naga horreeyey qolyaha naga dambeeyena kolley way naga jaanis fiican yihiin maamule waxaa kale oo aad waxaa nooga sheegtaa taariikhda dugsiga timacadde uu maray wakhtigii la bilaabay ilaa wakhtigan haatan uu ku sugan yahay marxaladii kala duduwanaay oo uu soo maray waad mahadsantahay dugsiga sare ee timacadde waxa weeyaan horta asaligiisii hore wuxuu ahaa dugsi dugsi loodhan jiray qalax ayuu kasoo jeedaa waxa weeyaan dugsigaasi oo ahaa dugsiyadii intermedianka ahaa ee boardingka ahaa ee xilligii protectoratka ee ingiriisku waddanka uu gumaysanayay la dhisay dabeeta markaa waxa weeyaan dugsiga ee, waxaa la dhisay kontomaadkii anaan dhowr iyo kontonkii inay ahayd baan filaya hadda taariikhda maanta oo fixidha ma hayo laakiin waxaan ogahay inuu cumar carta ahaa ee, isku- maamulihii ugu horreeyey ee dugsigaasi markaa principal ka noqda waxaan kaloo xasuustaa aadan isaaq ina badmaax iyo rag kale oo fara badan dugsigu markaa wuxuu ahaa dugsi ilaa ugu badnaan laba boqol oo arday qaada oo ardaydaasna ay tahay arday ka timid markaa gobolada soomaalidu ay degan tahay oo dhan ka yimid ha noqdo muxuu ahaa ee, soomaalida galbeed oo dhulkan etoobiya ah ha noqdo dhinacaasi muxuu ahaa koonfurta ha noqdo jabuuti ha noqdo muxuu ahaa n f d iyo waqooyigii soomaaliya intaba waa laga iman jiray wuxuu ahaa dugsi aad iyo aad qiimo u leh oo markaa iskuuladii markaa waxbarashada roolka faraha badan ka ciyaaray ayuu ka mid ahaa kolkii xilligaasi uu ka soo gudbay ayaa 1974 ayaa waxaa la sameeyey dugsi sare oo markaa isna la yidhaahdo timcadda secondary school oo isla kambaskii dugsiga qalax dhexdiisa un laga sameeyey ciddii aragtay way aragtay kolley laakiin dugsigu imka wuu burbursan yahay oo waxa weeyaan dee qaab dhismeedkiisii oo burbursan baa ku dhex yaala kambaska dugsigu wuxuu ahaa markaa qayb secondary ah iyo qayb institute ayuu dugsigu xilligaa ka koobnaa in fact waxa weeyaan een, dugsigu dee qiimo weyn buu lahaa ee, wax ku oolla way ahayd waxbarashadiisu xilligaana waxba weeyaan waxbarashada aad iyo aad bay dadku u tixgel- u tixgelin jireen Ee, xilligii haddaba ma garanaysaa ee halganka ee, 1988 ayuu dugsigaasi waxa weeyaan meelihii ugu horreeyey ee ku burburay halganka ayuu ka mid noqday waayo waxa weeyaan degmada gabiley oo markaa ahayd hooyadii halganka awgeed ayaa waxa ishu si gaara ay u haysay meelaha aqoon-yahanada iyo dadka ma garanaysaa ee dadka ay leeyihiin way dhiirin galaan ay kasoo jeedaan kolkaa halkaasi waxaan filayaa inuu markaa burburkiisa intiisa badan ay xilligaa kii ee wadanka laga qaxi doonaba ay wax diyaarada baabiiyeen iyo ma garanaysaa wax ay dadbaabiiyeen iyo waxaydama baabiiyeenba uu noqday oo dugsigii totally dhulka lala simay haddii aan kusoo noqdo markaa xilligii kusoo noqodkii dugsiga oo markaa een, dee gidaaradiisi wax ka taagan yihiin ayaa markaa u n c r iyo markaa maamulkii degmada ee xilligii ugu horreeyey ka samaysmay wadan soo gelista ay markaa iskaashadeen ay markaa iskaashadeen dee dib u dhiseen afartii fasal ee ugu horreeyey bay markaa deegaanka iyo u n c r iska gaashadeen oo markaa dhismahaasi magaranaysa lagu guulaystay kolka dugsiga timcadde ee markaa imika shaqeeya ee timcadde secondary school la yidhaahdo oo ku yaala kambaska egas qalax waxa weeyaan hawshii ugu horreeyey waxa weeyaan wuxuu bilaabay ee, kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo sagaashan waa markii afar sano uun waddankan ku jiray ayuu ayuu shaqadii ugu horreysay bilaabay qoladii ugu horreysana waxay ka baxday kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashanka iskuulka oo markaa kolba heer soo marayay maanta waxaa ku jira toddoba boqol iyo labiyo konton arday oo boqol iyo labiyo konton arday oo ka mid yahay ay yihiin hablo dugsigu kolkaa qayb weyn buu ka qaatay ee de magaranaysaa kobcintii magaranaysaa ee aqoonta ee dalka waxa weeyaan maanta dugsiyada wadanka dadka wax ka dhigo intooda u badani iyo inta mihinadaha xaasaasigaa haysa waxay ka soo baxeen dugsiga sare ee timcadde annagu waxaan ku guulaysanay markaa inta aan dugsiga joognay in aanu tayayno oo aanu ardayda awood u yeelo oo uu ardaygaasi noqdo arday markaa ka baxaya ardaygaa ka baxaya meesha arday aan asalba isaga aan la loodin karin oo had iyo goor ku guulaysta muxuu ahaa een- een- een- een- een nolol- nolosha waxa weeyaan een, tusaale haddaad eegto dugsiyada dalka ee iskandariyada waxa weeyaan macalimiinta ka dhigto oo kale waxa weeyaan at least inta ugu badan waxay kasoo baxday dugsiga sare ee timcad jaamicadaha ardayda ka baxday oo kale waxa weeyaan iyaguna waxay kasoo baxeen dugsiga sare ee timcad xitaa jaamicaduhu ardayda timcadda waxay u aqoonsan yihiin arday awood badan taana waxaa keenay annagoo oo intaan iskuulka joognay ardayga inaanu awoodiisa kicinno is- isku daynay isla markaana waxa weeyaan ardayga u diidnay inuu magaranaysaa si m- aan toos ahayn uu u gudbo ardaygu waxa weeyaan foomwanku ku dhacaa foomtugu ku dhacaa foomtirigu ku dhacaa saas ayuu dhacaa waxaa kaloonu ku samaynay in aanu markaa ee, ardayga had iyo goor uu imtixaanka hal kursi iyo hal miis ku galo min foom one ilaa iyo foom four taasi oo awood u siisa markaa inuu ardaygu markaa confidenceki iyo kalsoonidu usoo noqoto aanu noqdo markaa arday magaranaysa waxbarashadiisa ay dhab tahay hadduu a yahay adiisu ay dhab tahay hadduu b yahay bdiisu ay dhab tahay hadduu c yahay cdiisu ay dhab tahay oo aanu ardaygu sidan darajo aanu u qalmin aanu sidan ayaanu ku guulaysanay taasi ayaana muujisa markaa inay maanta meel kasta oo markaa hawli ka socoto ay inta ugu badan ee ugu muuqaalka dheer ka noqdaan waxaa kaloo aad wax nooga sheegtaa kolley waxaad kasoo shaqaynaysay dugsigan timcadde muddo aad u dheer ma jiraan caqabado kaa horyimi oo la taaban karo ama mararka qaar aad ka tallaakari weyday kolley horta hawl kastoo la hayaaba way leedahay dhibaatadeeda qofku waxa weeyaan kolkuu dee hawsha noocan oo kale a qabanayo waxaa loo baahan yahay inuu qofku kollayda adkaysigeega yeesho isla markaana toosinteeda iyo muxuu ahaa dhismaheeda yeesho annagu kumaanu talagelinun ardayga waxbarashadiisa ee waxaanu ugu talagalay inaanu ardayga magaranaysaa fuyujar ahaan u dhisno ardayga waxa weeyaan haddii aad daacadnimo kula noolaato oo aad magaranaysaa dantiisa iyo danta uu doonaya iyo danta waxbarashadana aad daacad u noqoto waxa weeyaan ardayga kulli isma diidaysaan way jiraan arday aanu tallaabo ka qaadnay amba dhibaatooyin magaranaysaa dee xilligii ugu horreeyey toosiinta ayaan dhacay laakiin mar had waxaa nasiib wanaaga dhammaantood waanu ka soo gudubnay waxaananu iminka ku kalsoonnahay in ay bulshadu iyo magaranaysaa ardayduba ay u bislaadeen in uu waxbarashadu ay tahay maamulka oo la hagaajiyo oo la xoojiyo taasina ay keentay in nidaamka iyo ardaynimada iyo magaranaysa waxbarashaduba ay sidaa ku hagaagto tirada ardayda ka baxday dugsigan timcadde intee ayaad ku qiyaasi kartaa imise ayaa habla'a imise ayaa wiilala waxa weeyaan horta kolka aan abrosimation ku sameeyo inkastoonan iminka xafiiskii joogin haddana waxaan qiyaasayaa ilaa kun iyo saddex boqol oo arday inay ka baxeen muddadaasi ninety nine ilaa sanadkan inta baxaysa marka lagu daro oo waxa weeyaan kun iyo saddexdaa boqol atli kolka aan yara qiyaaso waxaan isleeyahay ilaa saddex boqol iyo soddon ilaa meelahaasi waa hablo waxaa weeyaan adigu waa thirty percent boqolkiiba soddon inay ahaayeen habla ayaan ku qiyaasayaa weliba waxaan ku darayaa hablaha iyagu inay ahaayeen hablo magaranaysa weliba good score qaada oo maxaa ahaa darajo fiican markaa imtixaanada qaada xitaa kuwa naga bedeshay iskuullada kala taga waxa weeyaan score fiican bay iyaguna ku qaadaan oo waxaa jira iminka for instance hablaha ugu sarreeyo oo kale imtixaanada ee iskuullada ilays oo kale inantii hablihii ugu sarreeyeyna tim cadda secondary school ka bedesheen kolkaa waxaa weeyaan anagu kolley waxaanu ognahay ardaygu meelkasuu joogaba inuu yahay arday markaa waxbarasho dhaba wata ayaanu ognahay sidee ayay kuula dhaqmaan ama ay kuula soo xidhiidhaan waalidka ardayda dugsiga ama ay ugu xidhan yihiin kolley degmada gebile waxa weeyaan degmo asal ahaan waxbarasho base weyn ku lahayd weeyi waxa weeyaan waalidku waxa weye horta meesha waxbarashadu ka duntaa amba ay ka dhisantaa waa waalidka waalidku waxa weeyaan laba midun buu noqdaa inuu administrationka iyo maamulka meeshaa jooga dee u daayo waxbarashada oo aanu ardaygiisa magaranaysaa dee aanu magaranaysaa aanu aanu magaranaysaa isagu waxaan u jeedaa aanu magaranaysaa aanu dee khaladka ku raacin iyo inuu waalid daba socda yaho dee inankiisu wuxuu yahay labadaasiba waxa weeyaan degmada gabil waanu ku haynaa waxa weeyaan anagu intaan isuulka joogay weli maan arag waalid la safta inankiisa oo khaldan waxa weeyaan taas waxay muujinaysaa in markaa waalidiinta gabil ay u bisil yihiin waxbarashada mana aha intaan joogay laakiin horteed ayay tani dhici jirtay oo waxa weeyaan ninku mar hadduu waxbarashada aaminsan yahay wuxuu og yahay inankiisu inuu waxbarashan wax ku noqonayo oo aanu riixdin iyo muxuu ahaa jacayl uu jecel yahay aan waxba ku noqonayn taasi ayaana markaa aan ugu mahadnaqayaa dhammaan ee waalidiinta waxa weeyaan intii aan joogayna waxa weeyaan waalidiintu wax kasta oo aanu howlahoo aanu qabanayno waxay kolley ahaayeen gacanta koowaad ee nala qabata waana ku mahadsan yihin waa hagaag maamule waxaa kaloo wax nooga sheegtaa waa sidee macalimiinta iskuulkan wax ka dhigtaa ma helaan tababaro kor loogu qaado aqoontooda nasiib wanaageen horta macalimiinta macalimiinta wadanka marka loo eego waxa weeye macalimiinta wadanku waxa weeyaan waa nooc ma garanaysaa socdo oo aanu iskuulka ku degin weeye laakiin anagu iskuulka iyaga waxaanu horta ku tagnay macalimka awoodu doona ha ahaadee inuu stagnant noqdo oo uu joogtoobo wixii tababarahee dee aanu isleenahay wuu u dhiman yahayna annagoo markaa wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha la shaqeeya markaa la kaashanayna way qaataan waxaan loo yaqaano workshopiska xitaa ardayda secondary level arday macalimiin secondary level oo maanta macalimiinta digriiga amba muxuu ahaa dee subjective ee subject ku takhasusay aan maanta haddana ka gaabin baa nala jooga taana waxaa lagu keenay kolley inaanu qofka tababara u furo wixii problemsna lala xaliilo kalsooni fara badanna la siiyo waxa weeyaan system of teachingka iyo methodologygana qofka loo tilmaamo la socodka ardayga iyo siduu xukumayana la tilmaamo waxyaabahaasoo dhan qaar loo kala hol degmada gudaheeda ku qabanaa way jiraan wixii naga xoog badanna kolley wasaaradda iyo hay-adaha kale ee caawiya ayaanu la kaashanaa macalimiinta wadanka kolka iskuulka joogta waxa weeyaan macalimiin markaa tayadoodu kolka loo eego kuwa wadanka ugu roon ay tahay weeye waa hagaag maamule maadaama dugsi laga furay jaamacad gobolka gabiley dugsiga sare ee gabilena uu tirada ardaydiisu kooban yahay marka laga reebo secondary school timcadde idinka maamul ahaan maxaa idiin qorshaysan arintaasi arintaa waxa weeyaan kolley laftayadu waxaanu kulahay raad weyn baanu kulahay samaysanka jaamacadda oo waxa weeyaan in jaamacad la sameeyo dee waxa weeyaan bulshadoo dhan bay danu ahayd waanay ku mahadsan yihiin intii ka qayb qaadatay aanbahan noqdo magaranaysaa inta orally amba af uga qayb qaadatay amba inta magaranaysaa si maanyuwala uga qaato gacanta uga qayb qaadatay amba inta hanti uga qayb qaadatay amba inta muxuu ahaa aqoon uga qayb qaadatay dhammaantood waanu salaamaynaa jaamacadda waxa weeye samaysankeedu kolley waa guul weyn oo gobolka u soo hoyatay waxaananu isleenahay kolley iyo kolley waxa weeyaan dee mar keliya wax ma wada dhismaan waxa weeyaan waa basic howl badanna way dhiman tahay waxa weeyaan in had iyo goor waxa weeyaan jaamacadda annaga waxaa noo qorshaysan waxa weeyaan in ardadayada naga soo baxaysa ay hesho aqoon buuxda oo jaamacadeed weyn waxaanu markaa ku boorinaynaa structureka sare ee kolley jaamacadda in waxyaabihii facilitieska ahaa ee ardaygu u baahnaa loo helo waxa weeyaan tusaale dee annagu jaamacadda waxa weeyaan dee bilow un baanu weli u haysanaa laakiin waa in dhaqdhaqaaq la sameeyo waa in dhismayaasha loo kordhiyo waa in magaranaysaa waxyaabahan dee magaranaysaa referenska ardadu ka samaynaysa la kordhiyo waa in macalimiinta had iyo goor ka shaqaynaysa iyadana dee magaranaysaa si fiican magaranaysaa loola socdo waxa weeyaan waxyaabahaasi ayaanu doonaynaa waxaa annaga noo qorshaysana waxa weeye inaanu daboollo baahida arday ee jaamacaddu ay ugu baahan tahay haddii xitaa ay dhici weydo in meel kale laga yimaado inuu dugsiga sare timcado dugsiga arabsiyo iyo dugsiga muxuu ahaa wajaale iyo allay baday ay daboolaan baahida arday ay u qabto jaamacadda gebile weeyaan ujeedadeedu waxaananu la garab taaganahay wax kastoo ay u baahato waayo qalabka ay u baahan tahay waa hagaag maamul halkaan kaa dhex galo waxaad leedahay waxaa natiijada aad imika adu taaban kartaa waxaad leedahay ardayda sanadkan baxaysa iyo kuwa arabsiyo kuwa wajaale inay ka qayb qaadan doonaan sanadkan waxbarashadooda jaamacadda gabile waxaan isleenahay sidaasaan isleenahay waayo waxa weeyaan dee kolley jaamacad mar haddii la sameeyo waxa weeyaan kolley halka ugu dhaweeda ugu qiimo jaban oo ardaygu ma garanaysaa uu ka geli karo ayuunbaa kolley tixgelintu tahay waxa weeyaan inay jaamacadduna tayadeeda iyo awooddeeda ilaashato ardaydana waxaanu ku boorinaynaa in ay vacant spaceka buuxiyaan oo ma garanaysaa maanta aanay jaamacaddaasi ciddii kale ay ku caawi ku darsanaysa mooyaane aanay baahi joogtaa xagga ardayda ka helin ayaan aanay kaga dhicin baanu diyaarunahay waa hagaag maamule sidaynu ka wada warqabno dugsiyada dowladdu ay gacanta ku haysa ama xukuumaddu ay gacanta ku hayso waxbarashada tayadoodu aad ayay u hoosaysaa ama way liidataa maan odhan karnaa marka loo eego dugsiyada gaarka loo leeyahay dugsiga sare ee timacade wuxuu ka mid yahay dugsiyada somalilan ugu tayada sareeya ama lagu tilmaamo inay had iyo jeer kasoo baxaan aqoon-yahano badan oo dalka magac weyn ku leh bal markaas dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo dugsiyada dowladda iyo dugsiga kolley dowladda uun ka tirsanay isagana la taaban karo ardayda ka baxda maxaad iyaga ka odhan kartaa bal horta waxa weeyaan kolley waxbarashadu meel kasii joogto waxa weeyaan horta dee waddan bay wada qaataa waxana waxa weeyaan dee nidaam wasaaraded baa lagu wada shaqeeyaa oo wax lagu wada qabtaa waxa weeyaan kolka hargeysa iyo meelaha la eego waa suurtagal dee in difference u dhexeeyo laakiin annagu sanadkii dhowaa kolka laga reebo waxaanu filaynaa dugsi brifid ahoo nagaga awood badnaa tobankaynana ee waddanka ugu sarreeya inaanay jirin sanadka oo keliya ayay dhacday markaa in magaranaysaa dugsiyada brifidka ay kolley awood fara badan ku yeeshaan iyagana kama xumina waanu soo dhiirigelinanaa waayo waxa weeyaan dugsiyada brifidka kolley waxay ka yimaadeen dugsiyada dowladda oo dadka wadaana waa macalimiintii dad administrationka wadaana waxa weeye waa macalimiintii waxa weeye wasaaradda waxbarashada uunbaa markaa laba baali yeelatay kolka waxbarashadaas iyada waanu soo dhaweynaa dugsiyadana waxaanu leenahay kolley tartanku horta wuxuunbu hagaajiyaayo waxba inagama xumaynayo in la tartamana waanu ogolahay dugsiyada had iyo goor dhaliisha ku dhacda kuwa dawliga ahna anugu waxaan qabaa kolley in dee magaranaysaa cidda joogta uuni kolley dembiga ay leedahay waayo waxa weeyaan qof kasta oo jooga meeshuu joogo haddii uu si daacad uga shaqeeyo oo uu tayeeyo way tayaysmaysaa tusaale aniga ardayga iga dhaca ee dugsiga qalax ka dhaca timcadda ka dhaca waxaa laga yaabaa intuu hargeysa aniga kii oo form three iga bedeshan oo haddana form four un ka galo uuna qofkaasi wax tixgelina siinin oo xitaa aanu de magaranaysaa waraaqdaasi magaranaysaa lasoo sameeyey ee nidaamsan aanu tixgelin siinin kolkaa waxay keenaysaa inuu ardayda markaasa buurka waalidkii markaa meesha ka baxo hadhowna ay u jabaan brifetada waxaa kaloon leeyahay waxa weeyaan kolka hargeyso oo kale loo eego de waxa weeyaan arday fara badan baa dhigata waxa weeyaan macalimiin baa lanaga qaadaabay yidhaahdaan anugu waxaan leeyahay de haddii lacagtan macalinka la siiyo faraha badan ee de ardayga laga qaadayo iyadana kor baa loo qaadi karaa waxyaabaha kale ee aan isleeyahay waxbarashada hargeysa ee ee public ihi way ku hooseysaa waxa weeyaan xagga maxgaransa lacag qaadista oo iyaga iyo privateka ku kala duwan yihiin kolkaa waxyaabahaasoo dhan haddii la daweeyo iskuulladu waxay noqon doonaan wax baara lolhoosuda garab socda oo tartama tartamkuna waxa weeyaan waxbarashadu u wanaagsan yaho tayada ayaa kor u kacda annaga maadaama haddaba aanay jirin iskuulla baraafidah oo fal badan ay tarmangelin nagu sameeyo oo annaga wax iyaga kala daadiyaa waxa weeyaan macallimiintiisuna ay joogto tahay isla markaana waxyaabahan developmentka ee ardayga lumin kara ay ku yar yihiin magaalada ardayga iyagu waxa weeyaan markaa sidaasi ayuu noqday markaa arday had iyo goor aaminsan inuu aqoon ku muuqdo aqoonna ku soo baxo tartankiisana ay sal u tahay inuu qalinka iyo buga ku dagaalamo taasi ayaana keentay inaan had iyo goor ee, iskuul ahaanta xagga waxbarashada ka dhisano iyo annagoo oon ardayga jilicsan inuu iska socdo aan ogolay yaa gacan idinka siiya agabka dugsigu uu u baahan yahay iyo weliba baahiyaha kale ee uu u baahan yahay dugsigu ma jiraan wax gacan idinka siiya Aa, ee, adigoo mahadsan ee, way jiraan een, cid gacan naga siisaa ee, wasaaradda kasakow waxaa naga siiya haddana hay-adaha wasaaradda caawiya ayaa naga siiya ee, tusaale c f p t oo markii hore bilowgeena siin jirtay ee, unesco oo iyaduna markii xigtayna siin jirtay iyo iminka oo a t na siiso dhammaantood waxa weeyaan een, in fact waxa weeyaan qalab fara badan bay bixiyaan qalabkaasi haddaba muddo annagoo keliya nama siiyaane waxa weeyaan iskuullada dowladda ee wadanka iyo kuwa privatekaba way siiyaan inkastoo kuwa dowladda ay u badan yihiin tayoo taasi jirto haddana iskuul walbaba siduu u ilaashado iskuulle waxa weeye wixii ma ilaashanayo oo wixii way dhaafayaan annagana waxa weeyaan eh, qaarra way ilaashanayaan annagu waxaan haddaba nasiib wanaag ka mid nahay kuwa ilaashaday in ay eh, alaabtaasi tagis boogiska ah ee khaasatan eh, had iyo goor sayla- saylaabiga ee silibska la shaqeeya waanu ilaashanaayo meeshay yaalaan Wa- qolyaha kalena caawiya waxaa ka mid ah eh, jahliyadaha diasporaha ah amba ha noqdaan kuwa gebile u dhashay amba ha noqdaan kuwa kale oo reer somaliland ah amba qaar ajnabiyaba Ah, wayna wayna caawiyaan waxaana weeyaan iskuulka iyaga kolka loo eego eh, de library markaa eh, aad iyo aad eh, magaranaysaa u tayaysan oo bugaagtiisu ay ilaa dhowr kun oo buug gaadha waanu haysanaa Eh, computer lab waanu haysanaa isagana ilaa konton eh, computer oo dee factive ay yaalaan Eh, qalabkii dee waxa hay-adahaanu ka qaadanayna ilaa iyo maalintii 99kii la furay wax yar oo dee xilliyadii hore aan iga horreeye baxay mooyaane intii kale sidii bay u taallaa waxaana waxaana had iyo goor dadka kormeerka soo sameeya amba ha noqdaan jaaliyadaha amba ha noqdaan he- wasaaradda amba hay-adaha kale ee la shaqeeya aad bay noogu ammaanaan taasi ayaanan isleeyahay wax weyn bay ka qaadatay inuu kor u kaco had iyo goor aqoonta ardaygu maadaama uu helayo waxyaabihii eh, muxuu ahaa eh, eh, uu ardaygu ka rifargaraynaya amba uu dib uga eegaya waxyaabihii loo dhigay eh, waanay ku mahadsan yihiin dhammaan waan u mahadnaqayaa cid kasta oo gacan ka qaadatay khaasatan dadka jaaliyadaha ee reer gebile ee qurba jooga eh, guud ahaan eh, haddii aan qaar soo qaata waxaa ka mid a eh, ururka loo yaqaano gerdo waxaa ka mid a muxuu ahaa dhalinyaro reer gebile oo iyaguna abudabi joogo oo kombiyuutarada ugu horreeyey noo keenay waxaan kaloonu mahadnaqayaa qolo joogta maraykanka waxaa kaloonu mahadnaqayaa qolo joogta iyaguna muxuu ahaa eh, eh, canada iyo qolo joogta iyaguna muxuu ahaa scandinaviankaas oo dhammaantood kaalmo markaa wax ku oola soo gaarsiiya dugsiga waxaananu u sheegaynaa in ay alaabtoodii shaqaynayso eh, halkii loogu tagalana ay yaalaan wixii ay kusoo daraana sida ay u ooli doonaan waxaan filayaa in aan eh, ay arki doonaan midhihii ka soo baxay waxqabadkoodii waa sidee xidhiirhka idinka dhexeeya maamulka gobolka iyo dowladda hoose ma jiraan wax gacan ah oo idinka gaadhsiiyaan dugsiga ama idinka siiyaan sida agabka ama kharashaadka shidaalka oo kale iyo wixii kale lamid ah Eh, waad mahadsan tahay way jiraan wa- wa- inaan inaan ku daro wayba ahayd En gobolku isagu waa dee xili ina sheelo joogayo bilowgahoo isagu We- dee guud ahaan waxaan filayaa wax guuduu dee wadanka wada eh, gobolka u qabta mooye inaanan wax gaara dee maanta aanu noonin gobolka waxaasuna siiye laakiin eh, golaha deegaanka ee degmada waxa weeyaan ilaa iyo xilligii dugsiga la aasaasay waxa weeyaan shidaalka mar ay bixiyaan mar ay iyo baabuurta muxuu ahaa macallimiinta gurta oo markii horena kira ahaa oo ay baabuur kirayn jireen iminkana waxa weeyaan bas ay noo iibiyeen oo baskaasi weliba dirawalkiisa iyo muxuu ahaa shidaalkiisa iyo wixii dayactirkiisaba iyagu bixiyaan ayaa kow ka ah waxaa kaloo golaha deegaanku ay nagu caawiyaan muxuu ahaa shidaalka iyo jiinka ee iskuulka ku shaqeeyo waxaa kaloo aanu mararka jiilaalka ayna siiyaan biyo ayayna siiyaan waxyaabahaas oo dhan waxa weeyaan waxyaabo aanu iskuulku la-aantood shaqayn karin waxaa kaloo ay qayb ka qaataan macallimiinta arabsiya tagta oo kale magaranaysaa u shaqo tagta oo iskuulka iskuulka iyaga macallimiin ka tirsan baa iskuulkaasi magaranaysaa macallinimo ugu taga kuwaana waxa weeyaan shidaalkooda ayay bixiyaan ay ku tegayaan waxaasoo dhanina waxa weeyaan de waxa weeyaan kolley waxyaabaha ay nagu caawiyaan iyo xilliyada waxyaabo yarooroo deg deg inagu yimaadaan iyagana waanu mahadnaqaynaa waayo waxa weeyaan ninku waxa weeyaan wuxuu qabtaaba waa wax magaranaysaa muuqda waananu mahadnaqaynaa dhammaantood waanu mahadnaqaynaa maayiradii iskaga dambeeyey iyo guddoomiyayaashii xilliyadii ka horreeyey golaha deegaanka waayo intooduba daacad bay u ahaayeen dugsiga in ahayshiisu socoto had iyo goor briijkan oo gobolku uu dhisay markii uu yimid isagana waanu mahadnaqaynaa waayo waxa weeyaan briijka dee ardaydii ka baxday oo aad kolley garan kartaan waxa weeyaan waad waad garanaysaan dhibaatada ka taagnayd waxa weeyaan inuu roobku la xidhi jiray in muxuu ahaa dhulku uu oodmi jiray laakiin maanta waa nasiib wanaag inuu ardaygu ma garanaysaa roobka oo socda ma garanaysaa sii dhaafo soona dhaafo taasina waa wax ku-oolahoo kolley waxyaabihii gobolku intuu jiray uu qabtay weeyi gobolkuna maadaama cusub yahay kolley waxqabadkiisu inna waynu aragnay waxa dambena waan ka sugaynaa isaga ma jiraan xidhiir dugsiga ay la leeyihiin ganacsatada reer gabiley wax gacan oo ay ka geystaan horumarka dugsiga jimcade kolley timcade foundation mashruuc la odhan jiray oo iminka aanu ugu deeqnay jaamicadda oonu ugu leexinay wuu jiray oo timcade foundation la odhan jiray timcada foundation jaajuurkii la sameeyey oo dhan waxa weeyaan ganacsatada iyo dadka qurba joogaabaa sameeyey wuxuu ahaa kan iminka jaamicadda lagu dhisay kolkaa waanu wareejino de markaa jaamicadda lagu dhisay waxyaabaha kale bridgekaasoo kale de gobolka abaabulkaunbu lahay ganacsatada ayaa dhistay waxaa kaloo aan rumaysnahay xiliyo dee isku-la-aani jirtay oo ay ardayda soo baxaysay iyo isku dheeli tirmi waayeen muxuu ahaa fasalada jiray in gurmud deg dega la galay oo markiiba maxay ahayd la dhisay waxyaabaha kale aan ku daraya waxaa ka mid ah in had iyo goor muxuu ahaa ardayda aanu ku boorino inay wax qabtaan waayo anugu infact intaan joogay arday waxyaabaha ardayda aan baray waxaa ka mid ahaa in wax la qabsado maanta oo ay taariikhdu tahay koob iyo labaatankii march waxa weeyaan iskuulka qayb ka mida ayaa ardaydu dayactiraysa oo istambarka iyo renjiga iyo wax walba ay samaynaysaa waxa weeyaan fasalla ay ardaydu dhisto jaajuurka oo dhan keentay baa jiray waxa weeyaan qalabka lagu maydho iyo qalabka lagu fiiqo oo dhan ardayda ayaa keenta waxa weeyaan buugaagta necessariga ee aan lahaynin in hay-aduhu nagu caawin ardayda ayaa kolkaanu kiiga siino sameeyo oo soo badiyo oo iyagu markaa keena waxyaabahaasoo dhan waxa weeyaan waa dhisidaanu ardayga u dhisayno fuutureka kolkaa waxaan isleeyahay baahiyaha badanaa iskuulka ku dhici lahaa waxa daboosha ardayda oo badanaa ganacsatada had iyo goor wax saasoo weyn ugama baahana marmarda dhismo saasoo kale ohoo qasab uu soo booda mooye berigaasi waxa weeyaan infact qayb bay ka qaateen iyaga iyo degaankuba kolkaa iyo muxuu ahaa ganacsatada waaweyn sida muxuu ahaa dahabshiil muxuu ahaa talisom iyo wowmar inay dhammaan saddexdaasina wax ka qayb qaateen waana ku mahadsan yihin wax kaqabadkoodii ay ka qayb qaateen kolkaa waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay waxaana ku boorinayaa inay wadankooda had iyo goor wax gashadaan waayo waxaasunbaa ka xaasila waxaan la cunayaa waxba kama shan iyo toban ahaa waa hagaag maamule maxaa kugu farxad badnaa intii aad maamulka haysay adiga maamulka dugsiga timcade wallaahi macallinku kolley waa iska farxadoo de waxa weeyaan waa nin had iyo goor ugax hor jooga kolkaa waxa weeyaan horta kolkaa macallinku farxaddiisu waxa weeyaan waa xaddaaf waxaa laga yaabaa kolkaan idhaahda anigu dhowr iyo soddon sanaan shaqaynayay dadkao dhan way yaabaan warma ninkaagan baa dhowr iyo soddon sano shaqaynayay kolkaasaan dhowr iyo soddon sanaan shaqaynayo imika waa ka haddana weli still I'm young maxaa maxaa waxyaabaha keeno maxaa keeno waxa weeye qofku markuu shaqadiisana daacad u yahay dad farxadaysanna uu la joogo uun kolkaa waxa weeyaan markaa daadu kama muuqanaysaan ku idhaahda waxa weeyaan macallinku kolley waxa weeyaan farxad buu ku dhex jiraa waayo waxa weeyaan dad faraxsan oo qoys faraxsan ka yimid baa u imanaya waxa weeyaan haddana kolkaad aragto casharkii oo dee ardadu si fiican u hayso markaad aragto iskuulkiiyo si fiican uga shaqaynayaan markaad aragto imtixaankiiyo si fiican u baaseen markaad aragto ee, ardaygaagii oo muuqda oo bulshadii ka dhex muuqda oo iftiimaya waxa weeyaan farxad fara badan buu macallinku dareemaa waxaana aniga ugu farax farax badan mar kasta oo aan marayo meel amba aan magaalo tago amba meelihii shaqo ka socota aan tago ee ardaygaygii oo markaa de waxa weeyaan qaayb ka ah meeshaasi uu igu soo dhoweeyo waxa weeyaan farxaddeedu markaas ayay si xad dhaaf noqotaa laakiin macallin kullii farxad buu ku jiraa Een, maadaama dugsiga timacade een, laga bedeli doono goobta haatan uu yahay laguna bedelayo jaamacadda Een, maxa- bal waqti intee leeg bay qaadanaysaa ama in laga wareejiyo maxaad u aragtaa mase maxaad odhan kartaa anagu horta een, de waxa weeyaan gobolka ayaa qorshaha wato anagu ee, de kolley dugsigani waa dugsi secondaryaho weligiiba jiray oo taariikh leh oo documentiska ardada oo dhan isaa ku wada xeraysan yihiin oo waxa weeyaan shahaadooyinkooda ay ku wada xeraysan yihiin annagu waxaanu doonaynay dugsigu inuu dugsiga sare ee timcadda ahaado laakiin unluckily waxa weeyaan jaamacaddii ayaa iyadana noogu timid iyadoo kolley madax kala weydeen baan isdhiya haddana noogu timid waxa weeyaan haddana waxaanu sameeyey mar haddaa de wixii bal horta de waaba wax samaysmaya ha isku qabsanine bal horta wixii ha samaysmaan nidhi kolley waanu sarki doonaa kolley madaxda gobolka iyo jaamacadda iyo annaguba waanu sarki doonaan waxa weeyaan een, aduu sidii ka tegi weydo unbaa kolley dee xal noqon doona laakiin kasii hordhici maayo inaan idhaahdo sidaasaanu yeelina Een, waa hagaag maamule Een, kolley toole een, jaamacadda iyo iskuulku waa isku magac baan odhan karanaa adiga oo fikirkaaga cabiraya ama kaashanaya bal sidee kula tahay inay jaamacadda iyo dugsiga sare ee timacade hal magaca wadaagaan waxa weeyaan een, kolley horta dee waxa weeyaan ardayga haddii la idhaahdo halka kasoo baxdo dugsigii sare timcadda idhaahdo oo haddana jaamacadeed kasoo baxdo timcadda idhaahdo dee horta waxa weeyaan waa waxyaabo magarasa samayn kara lobing oo qofka dee uu ku yar dhakafaari karo annagu waxaanu odhan lahayn kolley in magacaasi la kala bedelo weeyi Ee, magacaasi kolley kolkaanu is aragno kolley waa inay qola ka tagtaa waayo waxa weeye haddii kale documentiska ardayga oo dhan ba ku khalkhalaya waxa weeyaan xitaa dadkii kale fahamkoodii baa ku khalkhalaya oo waxa weeyaan kolkuu ardayga xad ka soo baxda ladhaho timcadda idhaahdo inuu jaamacaddii ka soo baxay iyo inuu secondarii ka soo baxay lama kala garanayo kolkaa waxa weeyaan inuu had iyo goor waxa weeyaan kolley laba magac kale ay kala yeeshaan waanu door bidaynaa annagu kolley een, waxa weeyaan horta ilaa kolkaynu is- aanu- aanu is aragno ee, waxaanu ku door bidaynaa in kolley magaca la kala leexiyo si wuxuu da u muuqdo Ee, kolley anaga horta hore haysanay oo dee waxa weeyaan dee ugu yaraan soddon sano oo dhowdhow baanu haysanay iyo wax ka badan kolkaa haddii dee haddana lanoogu yimaado dee waa inanka iyagiona damcay oo oday kolley inuu aqalka uga baxaa inanka waa suuragal kolkaa bal waanu isla eegi doonaa adigu Een, waa hagaag maamule ugu dambeyntii adiga oo ka faa'iideysanaya jaaniskaagan shabakada wararka ee timacada news ay kugu marti qaaday dad badan oo kulley qurbo joogina ay dhagaysan doonaan maxaad baaq u gudbinaysaa ama aad fariin gaadhsiin lahayd Ee, waad mahadsan tahay walaal waxa weeyaan een, horta adduunka wax hawli kama dhammaato Ee, in fact wax fara badanna way qabteen dadka qurbajoogihii ee, dhibaato fara badanna way haysataa Ee, waxa weeyaan haddana de waxa weeyaan geel duq baa loo tumaa baa layidhi maanta iyagunbaa badan ah hadiyo goor la eega Een, annagu iskuul ahaan horta mahad weyn baanu u haynaa dadka qurbajooga ah amba reer gebile ha noqdaan amba dadka kale ee daneeya ha noqdaan waxbarashada eh waayo waxa weeyaan maanta maantan iskuulka yimid hal computer ma oolin iskuulka maantana waxa weeyaan inta xafiiska iyo xafiisyada macallimiinta ka shaqaysa mooyaane inta ardada wax ku barato ayaa konton ah kolkaa waa wax ilaahay lagu mahadiyo waxaana waxa weeyaan annagu maanu lahayn de waxa weeyaan dhammaantood waxaa noo keenay qurbajooga ayaa noo keenay wax yar bay een, hay-adaha magaranaysa waxbarashada caawiya sida a t oo kale noo keeneen iyaguna way ku mahadsan yihiin waxa weeyaan een, waxaan leeyahay qolada qurbajoog ah kolley hawl idinkuma yara oo hawl fara badan waad haysaan qoysaskii baad halkan ku biilisaan ee, dhibaato fara badan oo ajnabi baad ku jirtaan ee, culays fara badan wuu idin saaran yahay haddana waxa weeyaan dalkiinii kolley waxa weeyaan waa dal dagaal ka soo doogaya dhibaato fara badan baa ka jirta waxa weeyaan de wax u qabta annaga waxa weeyaan waxaan gaar ahaan leeyahay waxa weeyaan inkastoo aad wax fara badan qabateen haddana hawshu kow ma joogto waxa weeyaan kolley een, sida fiican ee aad markiiba noogu soo jawaabtaan ee, waanu mahadnaqayaa waayo maalin dhaweyd oo aanu qalab degdega doonayno oo aanu markaa ee, website-yada gelinay markiiba waa lanoo soo jawaabo qalabkii markiiba waa lanoo keenay waanay ku mahadsan yihiin waxa weeyaan een, sida annaga aad noogu dhagan ugushihiin horumarka dalka noogu dhagan uglaada waxa weeyaan ilaahayna ha idinka abaaliyo waxa weeyaan caruurtiina iyadan idinka heli doontaan haddii ilaahay yidhaahdo waxaad u qabateen guud ahaan dalka iyo gaar ahaan dalkaba waxaan leeyahay haddii ilaahay yidhaahdo hawshaasi ha yaraysanina waayo waxa weyaan aqoon-yahankiina waa tihiin hantiilayaashiina waa tihiin waxa weeyaan ilbaxnimadii iyo horumarkii dibaddana waad aragteen dadkiinu halkiinbay taagan yihiin kolkaa caqli iyo xoolo iyo cilmiba waa laydinka doonaya inaad kusoo celisaan annaga iskuul ahaan kolley waxa weeyaan waxaanu leenahay dee wixii aad noo qabateen waa wax muuqda waxaanu ka muuqdaa maanta ardada ayuu ka muuqdaa waxa weeyaan wadanka ayuu ka muuqdaa gobolka ayuu ka muuqdaa waalidiinta ayaa kolley dee idinka mahadnaqi doonto oo qolo kastoo timaado oo looga mahadnaqaa waxaan leeyahay wadankii kolley wuu idiin baahan yahay idinka dhib kasta ha idinku ahaato waxa muuqanayaan oo waxaad wadanka u qabataan waxaan leeyahay idinkoo mahadsan hawshaasi hadhayalsanina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu intaas waxaa inoogu eeg barnaamijkeenii waxbarashada toddobaadkan oo aad kala socoteen shabakada wararka ee timacda news oo ay nala socodsiinaysay wariye nimco maxamed ibraahim intaaynu barnaamijkan lamida ku kulmi doono dhammaanta iyo dhammaantiin waxaan idinkaga teganaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu